in ka badan konton arday oo isugu jirta danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag la-aan ah ka helay iskuullada alcimra ee baradweyne ardaydan ayaa wax loo baraa sida kuwa bixiya lacagaha bilaha iyadoona inta badan laga soo xulay afarta xaafadood ee magaalada shaafici wehliye cabdulle maamulaha guud ee iskuullada alcimra ee baladweyne ayaa ka warramaya tirada ardayda ay fursadaha waxbarasho ay siiyeen walahi ardada duruufaha gaarka ay qabaan markii loo fiiriyo oo kaleenta barnaamijyaad gaar ah nooga degsan way fara badan yihin barnaamijyaadkaas waxaana ka mid dhanka dhaqaalaha oo kaleenta in ardada laga taageero oo iskuulka maaragtay waxba aanan laga qaadin in la caawiyo ardada oo kaleenta indhaha ka dhibaataysan inta caawin aan karno kuwa maqalka ka dhibaataysan si gaara maaragtay macalimiinta ugu warhaayaan laganamaaragtay lagana warhaayo caawinaadda markaas iyada u baahan yihin fasalka ugu baahan yihiin ay helaan ma jiraan arday aad siiseen fursado waxbarasho bilaash ah iskuulka horta markii si loo fiiriyo iskuul community waayo saa darteed marka ardayda agoonta iyo ardada danyarta oo dhan waxaa waaye waa iskuul caawinaad ka hela si guud ugu helo si loo kala daran yahay in iskuulka caawinaad ugu sii helo arday qaarkood ayaa manhajka loo soo iibiyaa ama buwaagta loo iibiya kuwa qaarkood baa maaragtay uniformiska loo iibiyaa ama dharkii iskuulka loo soo iibiyaa saa darteed marka iskuulka wuxuu caawinaad ka qaadaa marka wixii danyar iyo wixii aqoon ah oo dhan waxaa waaye waa uuda furan yahay waana iskuul loogu talagalo waaye ardada danyarka ama dadka danyarta oo dhan loogu talagalo waaye imise ayay gaarayaan ardayda danyartii agoonta ee sida bilaashka wax ku barto ardada agoonta iskuulka dhigata ilaa adiga soddon meey ay gaarayaan ama soddon ay gaarayaan sidoo kaleenta danyart markii la fiiriya ayagana sidoo kaleento ardayda lixdan ama konton meelahaasay gaarayaan ma jiraan waalidiin idinkeena caruurtooda islamarkaan idiin sheegay inaysan awoodan qarashaadka ay wax ku baran lahayn qaab noocaadsi usoo dhaweyseen waalidiintaas ma jiraan waalidiin badan oo caruurtooda inoo keento oo aanan awoodin waxyaabaha qarashaadka ahaa waa la soo dhaweeyaa si wanaagsanaa loola macaamilaa waana laga dibiraa waxyaabihii qarashaadka xitaa buwaagtaa loo soo iibiyaa iyo dharkii maaragtay iskuulka ay ku dhigan lahaayeen magaalada beledweyn iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa ku nool arday u badan barakacyaal kuwa oo aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha waxbarashada